بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في النبيين وصل على محمد في المرسلين وصل على محمد في من على يوم الدين bacda salligaa nebiga waxaan halkan ka salaamayaa odayaasha cuqaasha dhallinyarada hablaha halkan fadhiya faraha badan leh quruxda badan leh madaxda kale ee kala gedgedisane xasan sow ka yahay xasan maxamed cali gaafaabi dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aad baan u soo dhaweynayaa uguna faraxsanahay inuu xasan gaafaadi maanta oo ahaa guddoomiyihii ururkii hore ee rais uu isu soo sharaxo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ismaaciil ahaan waana soo dhaweynaya anoo ku hadlaya afkayga oo ah ismaaciil aadan cismaan farxad weyn bay maanta ii tahay maanta inaan saaxiibkay xasan maxamed cali gaafaadi oo aanu ilaa markuu ururka furtayna saasuun isugu lamaanayn annagoo laba urur guddoomiye ka kale ah ilaa maantana sidii un walaaliyo saaxiib u ah inuu maanta halkaa isu soo sharaxo aad baan ugu faraxsanahay xeerka iyo sharciga uu kulmiya dhigtayna ee yaallana uu u fasaxayaa wuuna u oggolaanayaa inuu isu soo sharaxo wuxuu diidayaa ma jirto waa laga yaabaa mararka qaarkooda ma sii jirtayba in la yidhaahdo xal waxaa loo arkaa in sidaas sidaa la yeelo qoladaas sidaa loo daayo taasi laakiin waa waxalowne sharcigii waxba kamay bedelin waayo sharciga meesha laga bedelaa waxa weeyaanu marka shirweynaha la ysugu yimaado ayuunbaa sharcigii yaallay shirweynuhu wax ka bedelaa waxna ku kordhiyaa laakiin xaloo dacdaa inuu yimaado layidhaho halkaa iyo halkaabaa lagu kala bedelo waayo bisadixiba waxaa la tartamayey cabdicasiis cabdicasiisna waxaa la yidhi uga hadh haisla sharaxine cabdicasiisna sidii buu kaga hadhay laakiin way dhici kartaa rag hore on la arkayn oo qarsooma inay soo taagaan markaa markay hadday isla soo taagaan kuwa kale ma sidii beriya annaga udub qoorta lanooga qabtaa looga qaban doonaa maya baan leeyahay waxaan filayaa inuu ka dimuquraadiyadeeda ee xisbiga kulmiye kii udub markoona inuu qoortan iska qabanaye de waxaa laga yaaba markaa inuu qofkii loo daayeba codka ku helo haddaanu inta ka horaysa sidaa xasan isa sii muujinuu noqdo nin meesha ka dhexkaxa waayo waxay u baahan tahay waxaa inaad kaambayn sii samayso inaad ololo sii gasho inaadsa sii sheegto inaad musharax tahay haddii xasanba maanta aanu isa sii sheegin oo marka shirka la qabto shirweynaha un idhaa musharax maan ahay inteenanba fajiciisayda ku noqon layd soo maaha markaasa inuu codaynaba maynaan garane laakiin maanta waan isu ogna markaa waa wax sharciga iyo xeerku dhigayo inuu qofku isu sharaxi karo siduu madaxweynaha sharcigu u dhigayo maxamed axmed maxamuud siiraaniyo laba teeran buu leeya isu soo sharaxi karaa midna waa isu soo sharaxay ta labaadna hadduu isagu iska daayo mooyaane xaq buu leeya isu soo sharaxo isagoo haddana isu soo sharaxayo cid kalena waa isla soo taagi kartaa dee nasiibkeeday ka qaadaysaa waayo dimuqraadiyadda xisbiga ayaa sidaa ah ma filayo haddii cadaalad hele xasan inuu markuu isu soo sharaxo guddoomiye ku-xigeenka koowaad waayayo waayo inuu ka mid noqdo saddexdii xisbi qaran ayuu sigay markaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad macnabada uguma fadhiyo haddii taa laga soo gudbo kolkaynu taxqiiqiyin runta ka hadlayno xisbiga kulmiye ayay dan u tahay oy dan weynu ugu jirtaa xasan inuu ka mid noqdo guddoomiyaha koowaad ee xisbiga kulmiye waa mid badab aweeyi waa mid waxtar u yeelanaya waa mid isbedel ku samaynaya inuu xasan ka mid noqdo oo uu noqdo guddoomiyaha koowaad ee xisbiga kulmiye danbaa ugu jirta xisbiga danbaa ugu jirta madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan danbaa ugu jirta qaranka maanta jira inuu noqdo miisaan baana imanaya taxqiiqdu sidaa weeyi anigu waan soo dhaweynayaa aad baan ugu faraxsanahay waan taageersanahay cid kastoo isa soo sharaxdana waxa weya nasiibkiisa ayuu qaadayaae in loo daayo weeyi waxaaba laga yaabaa nin isu soo qaadayn waan isu sharacayaa inaanu waxba haleeno laakiin aad magax u samaysa markaad qoorta ka qabato dibadda uga saarto oo dadkoo dhimna kaa rancaan saas darteed waan ugu ducaynayaa xasan waanan ku hambalyaynayaa waanan ku soo dhowaynayaa dimuquraadiyaduna saas weeyi wax lala kala gabado maaha siyaasadu rabitaankaagna in lala gabado maaha ulaynba halkan kalaa mala isnaacno ismaaciilo waa musharax anu musharax mayo horaanu sheego haddii ay anu kulmiye sidaa wax uga weyno waxaanu samayn doonaa aniga xasan dal rays urur waynaa baanu samayn doonaa dal rays ibniin waa macnaha waa dal barwaaqaa weeyaanoo waa dalsan iyo rays oo la isku daray markaa taasaa iman doonta markaa waxaa lee qolada kulmiye degdeg xasan codkiina u siiya una ogolaada intii dal rays idinku soo bixinaa assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu